odayaasha dhaqanka ee shirka cadaadoh ayaa kala diray guddigii farsamada kadib markii ay ku eedeeyeen inay diideen inay ergada ku daraan xubno ka socday gobolka mudug oo markii hore maqnaa odayaasha dhaqanku waxay ku doodeen in maamulka gobolada dhexe uu ka koobnaanayo laba gobol oo dhammaystiran oo kale ah mudug iyo galgaduud ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya la fadhiya ayaa khadka taleefanka waxa uu ku waraystay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado bismillahi raxmaani raxiim nuxurkiisu wuxuu yahay meeshaan waa kii loo ballamay in maamul usamaynta gobolada mudug iyo galgaduud maamul lagu dhiso beelaha labadan gobol degan ee mudug iyo galgaduud qaybo kamida laga soo sameeyey guddi farsamo loo sameeyey qaybana laga reebay qaybtii loo soo sameeyey inay maamulka u sameeyaan qaybtii kaletana la rabay haddii dadkooda yimaado in lagu soo daro ayaa waxay ka baxeen ahdigii maamul sameynta lagu ballamay marka sidaas darteed ayaa waxay sababtay markii odayaashii dhaqanka iyo sharaxayaashii iyo musharaxiintii iyo dhammaan siyaasiyiintii iyo waxgarabkii bulshada qaybaha kala duwan labadan gobol u arkay guddigan inuu laba qaybood ku salaysan yahay marka koowaad waxa weeye dadkii lagu talagalay inay wax dhistaan iyo labadii gobol qayb kamida wey marka labaadna dad aan ku dhisnayn in qabiiladu ay soo dhisaan ama soo doortaan ma ahayn dad la soo ururiyey oo magaranaysaa intooda badan laga keenay meelo kale oo dano weyn aan ka lahayn goboladan iyo shaqo xumo toban bilood inuu dhaqaaqi waayo shirkii beelihii kale soomaalida xaq walaa inay kasabgeli waayaan sidaa darteed maantay ayaa dadkii xaqa u lahaa labadan gobol inay maamulka dhisaan isku yimaadeen ayagoo labada gobolba u dhamaystiran markii la qiimeeyey shaqadooda dhacba loo fiiriyey waxaa soo baxday in shaqadana laga joojiyo kalsoonida lagala laabto wan garta wan garta dadkan aad leedahay meesha way ka maqan yihiin ama way ka baxeen waayo
wax ka baxay ma jiraan laakiin waxaa ka maqan gobolada marka hore waxaa la yidhi laba gobol sida kasoka dowladda federaalka uu ku dhisan yahay qorayo laba gobol iyo wax ka badan baa wax dhisan karaa carabka waxaa laga yidhi labada gobol mudug iyo galgaduud haddana waxay qarinahayaan hoos dowladda federaalka ay rabtaa inay qaybo maamulada ka tirsan sida puntland oo kale inay ku qanciyaan in gobolka qayb kamida loo reebo taasina sharci waa waa arin aan dastuur ahayn wey dadkii gobola gobolkaas qaybta laga reebo joogay deganaa ayaa jooga salaadiintoodii iyo waxgaradkoodii oo raba inay shirweynahan labadan gobol wax lagu dhisaa qayb ka noqdaan guddiga farsama qayb ka helaan baarlamanka qayb ku yeeshaan ergada qayb ku yeeshaan haddana waxay ku diyaar yihiin cadaado taa qudheedu miyaana u muuqanin in maamulkii cadaado intaan la dhisinba saldhigiisu noqonayay in khilaaf horle uu iminka bilowday oo gaar ahaan dhinacii puntland oo kale oo de gobolka mudug loo arkayo inay de qayb kamid iyaguna gacanta ku hayaan walaalla marka hore marka laga reebo warqadan lagu qanciyey puntland sharciyan waxaa ka horreysay warqad madaxweynaha federaalka iyo beesha caalamkuba iyo dowladda soomaaliyeed ay saxiixeen labadan gobol in maamul loo dhisaayo kadib danihii gaarka ahaa iyo qeebgaantii puntland ka timid ayaa ra-iisul wasaarihii hadda ka hor shaqada laga eriye cabdiweli ayaa wuxuu ku qanciyey qaybtiiaan laydiin geena taasina sharci maaha mar haddaysan sharci ahayn wax dhicinaad samayn mayso qof in lagu qanciyo umadna firkeed marka dadkii dhismahaas iska lahaa oo xaqa u lahaa inay wax la dhistaan baa hadda diyaar ah wan garta xuquuqdoodana lama xaqiri karo wan garta dastuurkuna wuxuu leeyahay dastuurkuna wuxuu leeyahay qofku meesha uu raba ayuu raaci karaa oo codkiisa iyo karaamiisa siin karaa marka maadaama ay rabaan labada gobol in wax ka dhistaan dilaarna ay yihiin waa in waa sharci wan gartay marka tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa guddidii farsamada iminka waa kala dirteen haddaad golihii dhaqanka tihiin tallaabada xigtaa qaadaysaan maxaa tihiin tallaabada ay jirto aan qaadanaa ilahay idankiisa waxay tahay guddi farsamo oo cusub oo dadka ka yimid bulshada meesha degan oo wax dhisanaysa oo loo fiirinayo inuu islaam yahay loo fiirina inuu aqoon-yahan yahay loo fiirina inuu cadaalad yahay oo aan maarifqaato ahayn oo dadka masiirkooda ka talnay oo dadka meesha jooga ah maa usoo xubaynaa dowlad baanu dhisanaynaa diyaar la yihahdo dowladda federaalkana roolkeedaan ku ateysiinaynaa ah in ay shirkan haddii ay banisahayso inay u furudeeyaan oo xagga tafsiiraadka iyo xagga kormeerka keliya intaas wax uga ogolana diyaar la yihi xanta cadaado taalla dee waxaa laga yaabaa inaad adigana qudhaada kusoo gaadhay waxaa ka mid ah in idinka qudhiina laydinku eedeynayo murashaxiinta laftigiina golihiina dhaqanku inaad kala taageersan tihiin dadka aragtida qaba maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii way way dhacaysaa oo hadda kuma dhihi lama kala taageersanaa laakiin dara badanka jira u yahay musharaxiintu kuwana deegaanka ka yimaadeen kuwana waxay kasoo baxeen meelo kale kuwa waxay rabaan xoog iyo corruption horta sideedaba dow lacag iyo laalihiis wax lagu dhisay adduunka dhanna wax kama taraan soomaaliyana wax kama tarin kuwa corruption iyo lacag iyo qaranka soomaaliya lacagtiisii bay rabaan inay dadka inta ku gataan ayagu sumcadna kama rabaan taageerana ma rabaan waxay dhisanayaan ayagoo dowladda shaarkeeda huwan inay dad xamarka kala yimaadaan nabadoonna inay ka dhigtaan oo nabadoonkii deegaanka jooga dad kala dul saaraan oo dad uu soo fulo marka sidaasaa keenaysa in la kala xuso aad baad ma- musharaxiintii
kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah madax dhaqameedka shirka cadaado oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya ismaaciil